bismillaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan kuna soo dhowaada qodobada ugu door karoon warka duhur ee raadiyaha caddaado qodobada aad ka maqli doontaan warka duhur waxaa ka mid a dhegeystayaal agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug oo dhowaan lasoo magacaabay koomaanka kormeer shaqo ku tagay qaybo ka mid ah iskuullada ku yaalla magaalada caddaado khilaaf weyn oo soo kala dhex galay madaxweyne xaafid iyo sidoo kale hogaanka ahlu sunna ee sheekh shaakir warka duhurinkan ku jirta waxaad kaloo maqli doontaan hadiiallaha awoodda leh oo ogolaada
dhirta iyo dhibaatada ay leedahay hay-adihii ku shaqada lahaa ay in badan ka hadlaan oo waa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamanka soomaaliya oo ka digaya saamaynta ay yeelan karto xaaloofinta dhibka soomaaliya iskasaaseyn ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo haatan wararka qaarkood ay sheegayaan dhimashadu kor u dhaafayso ku dhowaan toban dheer gudoomiyaha golaha shacabka ah oo xafiiskiisa ku qaabilay safirka yuuka ee soomaaliya waxaad kaloo maqli doontaan inta warka duhur oo hawada ku jira
booqashada nagu timaadeen ujeeddada ay daaran tahay hore waxaad noogu soo dirteen khilaafka markuu dhacay dowlad goboleedyada xubnaha
waa maamulka jubbaland oo aqbalay codsiyo kaga yimid dhanka aqalka sare waxaad kaloo maqli doontaan inta warka duhur oo hawada ku jiro guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta adduunka oo booqasho ku imaanaya soomaaliya ilaa ay kalamaysanaan ku jirto hogaaminta xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya qodobada caalamka aad ku maqli doontaan warkeydana waxaa ka mid ah ilmaan qamar oo ah gabar soomaaliyeed dhowaanna loo magacaabay inay noqoto koongareeska maraykanka ayaa jawaab kulul waxa ay ka bixisay eedaymo dhowaan loo jeediyey qodobada ah iyo kuwo kale ayaad maqli doontaane goordha ugu diyaar garooba warkii oo intaa ka farbaasaan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastood joogtaan iyo si walbood inoo maqal dhegaysanaysaanba warka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah jile jaamac jile aynu ku bilownay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee maamulka galmudug ee dhowaan lasoo magacaabay ayaa kormeer shaqo waxa uu ku tegey qaar ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada cadaado ee xarunta baarlamanka galmudug warsoo saaraheena maanta xasan axmed maxamed ayaa ambaqaadaya kormeerkan uu maanta agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada galmudug ku tegay qaar ka mid a iskuullada magaalada cadaado ayaa ahaa mid cusbarshah wuxuuna boqosho ku tegay qaybo kamid a iskuullada ka howlgala magaalada cadaado ee xarun ah baarlamanka galmudug maxamed abshir rajiin oo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada galmudug ee dhowaan lasoo magacaabay ayaa wuxuu shijiraad ku qabtay xaafiiska wasaaradda waxbarashada galmudug wuxuuna sharaxaad uu ka bixiyey kormeerkan saaka uu ku bixiyey qaar ka mid a iskuullada magaalada cadaado ee xarun ah baarlamanka galmudug agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada dhowaan lasoo magacaabay saake waxaan bilownay shaqo maalmeedkeeni jadwalka noogu qoraa waxaan soo aruurinay daato xog anagoo soo sameynay inaan iskuulaadkiina soo baranay maamulkoodii iyo qaabkii u shaqeeyaan usoo xog galnay welina ay noo qorshaysan tahay inaan tagno iskuulaadka deegaanka ku yaala ay noo qorshaysan tahay waxaan sii wadi doonaa shaqadeena ka wasaarad ahaan waxbarashada iyadoo ah shaqadiina loo idmaday waxaan u shaqeynaa dadka deegaanka iyo dadka waxbarashada iyo arrimaha bulshada qeybaheeda waxbarashada waxaan sameyn doonaa insha allahu tacaala shaqadeena shaqadeena shaqo maalmeedkeena anagoo ku wada xisaabtami doona waan sii laba jibaari doonaa shaqadeena deegaanka nooga aadan waxaan joognaa xafiiskii wasaaradda waxbarashada ee cadaado shaqaalaha waxaan ugu baaqayaa inay yimaadaan xafiiskooda shaqada waxaa bilaabo doonta shaqooyinkii ay lahaayeen insha allahu tacaala waxaan u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada dowladda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug dadaalka ay ugu jiraan horumarinta waxbarashada waxaan si gaar ugu mahad celinayaa ardadii iyo macalimiintii iyo maamulkii igala qayb galay maanta shaqadii noogu qoreed jadwalkeenna insha allahu tacaala waxaan si gaara aan rabaa inaan fariin ugu diro hay-adaha iyo dadka taakuleeya arrimaha waxbarashada inay imaan karaan xafiiskii wasaaradda waxbarashada oo furan waqti kasta furan lagu shaqeynayo shaqadii ay ka socoto waxaan leenahay kusoo dhawaada shaqadii halkeedii laga sii wadayaa waxbarashadii waa halkeedii deegaanku waa isla sidii waxaan ugu baaqayaa shaqaalihii wasaaradda sidoo kale inay yimaadaan xafiiskooda shaqadooda ay bilowdaan xafiis kasta iyo department kasta qeybahoodii ay shaqadooda ku bilaaban karaan ay wasaaraddii noo qalabaysantaha insha allahu tacaala waad mahadsantihiin waxaan idiin mahad celinayaa bahda miidiyaha oo maanta shaqadaas iyaduna nala qabatay shantan bishan ayay ahayd markii warqad ka soo baxda xafiiska wasaaradda waxbarashada galmudug lagu magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada galmudug
mahadsanid xasan axmed maxamed warsoo saaraheena maantay ayuu ahaa isla markaana qodobkaasi inoo sii anba qaadaya weli warkii duhur ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal khilaafka galmudug ayaa la sheegayaanoo haatan weji cusub la baxay kaasi oo noqonayo weji saddexaad oo yeelanayo khilaafka madaxda galmudug xilli horey galmudug uu khilaaf u kala qeybiyey cadaado iyo dhuusamareeb wararka haatan ka soo baxaya madaxda galmudug iyo khilaafka ah ayaa waxa ay sheegayaan inuu khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay madaxweynaha galmudug iyo hogaanka sare ee ahlu sunna waxaana khilaafkaasi uu salka ku hayaa doorashada madaxweyne ku-xigeenka ah ee uu doonayo madaxweyne xaafin oo uu soo doorto ahlu sunnaha ayaa la sheegayaa inay doonayaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug in loo doorto shaqsi iyagu ay wataan balse madaxweyne xaaf ayaa waxa uu diiday arrinkaasi sida muuqatana waxa uu taasi beddelkeeda doonaya xaaf in madaxweyne ku-xigeenka uu soo dooran doono uu noqdo mid dhankiisa ah si aysan u dhicin khilaaf dambe oo soo kala dhex gala madaxweyne ku-xigeenka lasoo dooran doono wararka ayaa intaasi ku daraya in khilaafkani soo kala dhex galay madaxweynaha galmudug axmed ducaali geelle xaafi iyo hogaanka sare ee ahlu sunna uu soo jiitamayay ilaa iyo markii xildhibaanada galmudug garabkooda fadhiga magaalada dhuusamareeb ay shaaciyeen in xilkii madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ay ka xayuubiyeen cabdi waa maxamed cabdi xaashi carabey waxaase hadda muuqata in garabkaana dhuusamareeb uu khilaaf soo kala dhex galay taasi oo weji cusub usii fureysa khilaafka galmudug ee hareeyey maamulka galmudug madaxweyne xaaf ayaa dadaal dheer waxa uu ku bixiyey inuu ahlu sunno ka qanciyo in shaqsiga uu wato uu madaxweyne ku-xigeen u noqdo balse ahlu sunnaha ayaa ka biyo diiday arrinkaasi sida wararka qaar ay sheegayaan warkii duhur ayaad la socotaan haatan waxaan eegi doonaa israsaaseyn waa usoo laaban doonaa qodobkaas haddii allaha awoodda leh ogolaado qodobada kale ayaana sii gudageli doonaa maamulka jubbaland ayaa waxaa la sheegayaa inay aqbaleen codsiyaha uu soo bandhigay hogaanka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa weli ku sugan wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha aqalka sare ee soomaaliya iyadoona halkaasi uu tegay si uu u dhammeeyo khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka jubbaland xubnaha labada gole ee jubbaland iyo madaxweynaha ku-xigeenka koowaad ee maamulka ayaa iyo wafdi ayaa wafdiga ayaa waxa ay kulamo ay uga hadlayaan sidii xal looga gaari lahaa khilaafka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland oo uga socda magaalada kismaayo ee xarunta jubbaee xarunta maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa waxa uu sheegay in dhowr shir oo la doonayay in lagu xalinayo in lagu xaliyo khilaafkaasi lagu guuleysan waayey hase yeeshee uu rajeynayo in haatan lagu guuleysto shirkan ka socda magaalada kismaayo ee uu wafdiga ee u dhexeeya wafdiga golaha aqalka sare iyo weliba madaxda maamulka jubbaland booqashada nagu timaadeen iyo ujeeddada ay daaran tahay hore waxaad noogu soo dirteen khilaafka markuu dhacay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka laisla fahmi waa habkii wada shaqaynta shirar badanna inta laga galay wax ka soo bixi waayeen halkan shir baa ka dhacay dowlad goboleedyada iskugu yimaadeen war baa laga soo saaray warkaasoo nuxurkiisu ahaa wax baan isku qabannay madaxda dalka hogaaminayso iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah kadibna waxaan u baahannahay cid saddexaad oo nala aragto wixii aan isku qabannay in la helaan u baahannahay ayay xigmaddu ahayd kadib aqalkiina sharafta leh ee na matalo go-aan baad u fadhiisateen wafdi baad noo soo dirteen wafdiga waxay noola yimaadeen dukumiinti su-aale ku qoran yihiin oo ah maxaad isku qabateen oo laisla fahmi waa su-aalahaas oo dhammaantood ahaa su-aalihii aan u baahnayn in nala weydiiyo waa ka soo jawaabnay waa idinku soo celinay waxaana aqbalnay inaad adinka dhexdhexaadin ka samaysaan hay-adaha dowladda raday halkaas ay noo joogtay kadib intaad ka marteen iyo wararkaad soo saarteen waa la soconnay haddaad noo timaadeenna annaga waxaad noola timaadeen waa soo dhoweynaynaa
duhur wanaagsan warkii duhur ayaad la socotaan halkaad nagala socotaan oo raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibici shan megahertes gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay safiirka u k ee soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay safiirka dowladda ingiriiska oo fadhiya soomaaliya david canrol oo noqon doona xiliyada soo socda safiirka soomaaliya u joogi doona dalkaasi ingiriiska sidoo kale kulankan ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka madaxtinimo ee dhowaan ka qabsoomi doona koonfur galbeed ee soomaaliya safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan soomaaliya ayaa gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu uga mahad celiyey wada shaqaynta dhow ay la leeyihiin iyo sida ay uga go-an tahay horumarka soomaaliya sidoo kalena gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dowladda ingiriiska waxa uu uga mahad celiyey taageerada ah ay mar walba la garab taagan yahay waa uu la garab taagan yahay dalka soomaaliya iyadoona dowladda ingiriiska ay dhankeeda taa bedelkeed ah garab istaagi doonto soomaaliya gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee fifa ayaa booqasho waxa uu ku imaan doonaa soomaaliya xilli kala qaybsanaan ay ka jirto waa xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyadoo kala qaybsanaan iyo khilaaf uu ka dhexeeyo hogaanka sare ee kubadda cagta soomaaliya aadna loo hadalhayo ayaa waxaa laga wardhowrayaa socdaalka taariikhiga ah ee gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee fifa uu ku imaan doono isbuucyada soo socda magaalada muqdisho xilli doorasho muran ka taagan yahay la sheegay in cabdiqani siciid carab loo doortay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya afarta sano ee soo socota socdaalka gudoomiyaha kubadda cagta ee fifa ayaa la sheegayaa inuu indhaindhayn doono mashaariicda fifa ay ka hirgelisay soomaaliya iyo heerka kubadda cagta ee soomaaliya oo dib u kobac sameynayay colaadihii ka dhacay dalka kadib sarkaalkan ayaa horay waxa uu uga tirsanaa xiriirka kubadda cagta ah ee dhowaan waraysi siiyey warbaahinta qaarkeed waxa ayna sheegeen in loo baahan yahay in xiriirka la hagaajiyo ka hor booqashada guddoomiyaha fifa waa sarkaal ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa sidaas yidhi qaar kale oo ka mid ah khubrada kubadda cagta ee soomaaliya ayaa waxa ay hadalka ku dhufteen in ay loo baahan yahay hogaaminta iyo xiriirka kubadda cagta in la hagaajiyo intaanay imaan kooxo bannaanka ka ah soomaaliya dhinaca kale salmo cilmi oo ka tirsan taageerayaasha kubadda cagta oo la hadashay warbaahinta ayaa waxa ay tilmaantay in cabdiqani siciid carab oo ay doorteen wakiilo ka socda naadiyaalka kubadda cagta taasina ay su-aal ka taagan tahay sida doorashadaasi lagu tilmaami lahaa mid ku dhacday xor iyo cadaalad warkii duhur ayaad la socotaan waxaa eedeymo kala duwan ay ka soo baxayeen islamarkaana lagu eedeynayay gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle gudoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu samaystay ciidamo u gaar ah kana madax bannaan milatariga dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ciidamada maamulka hirshabeelle cabdiraxiim maxamed taakow guddoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in khilaaf xoogan uu haatan ka dhexeeyo isaga iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan
sida mataqaanaa aada maqasheen waayo arinku khilaaf aniga iyo guddoomiyaha naga dhexeeya waa jiraa waa khilaaf siyaasadeed waa khilaaf ku aadan nidaamka iyo haykalka dowladnimo iyo sida loo shaqaynayo mataqaanaa runtii markii loo fiiriyo xag dikatoorinimo inuu ku shaqaynayo gobernatooraha gobolka annagana aan ka diiday nidaamkaas keligitaliska ah inuusan socon karin bulshada reer hiiraan iyo bulshada reer beledweyne iyo inay dad ay yihiin wax wadada wax isku darsaday talada ay wadaagi karaan annaga waxaan nahay maamulkii ka hooseeyey xagga amnigaan wakiil ugu ahay xagga siyaasadda mas-uula wakiil ugu ah maaliyadii rag baa wakiil ugu ah arrimaha bulshada marka la tashiyo la-aan iyo mataqaanaa kutumasho iyo xafiisyadii idaaradii markii aan aragnay in lagu tumanayo arrintaas waa arrin ka fog nidaamka dimuquraadiyadda ah waa nidaam la yidhaahdaa monoquraadi nidaamkaasna waxaa la yidhahdaa suldatul infirdi la yidhahdaa waa awood shaksi waa awood shaksina runtii mid shaqaynaysa ma ahan sida mataqaanaa si kastaba ha ahaatee hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay qaar ka mid ah madaxda gobolka hiiraan ay ku eedeynayeen guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf hagar in uu samaystay ciidamo u gaar ah kuwaasi oon la garanayn waxyaabaha ay fulin doonaan yaasiin xaaji maxamuud oo wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ayaa ka hadlay wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in somalilan ay doonayso in ay islamarkaana ay diyaar u tahay in dib loo bilaabo wadahadallada soomaaliya iyo somalilan sidoo kale wasiirka ayaa xusay in mar walba somalilan ay soo dhoweynayso cid kasta oo waanwaan ka gelaysa wadahadallada soomaaliya iyo somalilan dhowr jeer oo hore ayay baaqdeen wadahadaladani balse hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli maamulka somalilan ay doonayaan in ay wadahadal la galaan soomaaliya
somalilan mar kasta diyaar bay u ahayd iyada iyadu marra kama horimaan mana diidin kamana gaabin arintaas mar walba diyaar bay ahayd inay soomaaliya wada hadlaan oo ay miiska isugu yimaadaan oo dhinac waliba soo bandhigo wixii qorshaah ama talaah ama fikera uu haya arrintaa ku saabsan dowladda maraykanku waxay ku dhawaaqday in xafiiskoodii arrimaha soomaaliya ay u rarayaan muqdisho idinkuna markaad maraykanka la hadlaysaan waxaad tegi jirteen inta badan xafiiska nairobi oo u qaabilsanaa guud ahaan arrimaha soomaaliya
duhur wanaagsan mar kale warkii duhur ayaad la socotaan halkaad nagala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartes goor dhow ayaad maqli doontaan qodobada caalamka balse markan
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم
hormuud telecom shirkaddii hanaqaadoo karti iyo hufnaan shalay looga haroon lagu gaarin maantana shaqadooda habaysan sistamkooda hagaagsan dadka oo hirar socdoo ruuxna uu ka habsaamin ugu dhiibtay hoggaanka hormuud weeye garo hal kale aan jirtoo lagu gaarin hormuudoo ruuxaad u hilowdo haatufkiisa garaacdo hadowna uu ku yidhaa hufnaan maqalkiisa hadalkiisa faseexaso hortaadiyo kama eegtid hareerta calashaan hormuud telecom hal kale aan jirtoon lagu gaarin hormuud ee hooy weeye ammaano hantidaada xalaasha ah haatuf hadalkaa geli mayso xisaabtaada haraaga sinti kaama habaabo gacantaad ku haysaa calashaan hormuud e v c hal kalea jirtoo lagu gaadhin hormuudoo oonkiiyo haraadkii abaar lagu haro dadku ay ku hoobteen shirkadaan hakanayn lagu yaqaan hiilkoo hanti waxay hayaan marna aan hakranayn ugu horraysa gurmadkoo hormuud weeye garo had kastoo la joogiyo habeen iyo dharaar hormuud shaqaday u hayaan bulshadeenna muran laysku haystiyo hugun iyo guuc hadalka ma taagno horumarkii dalkeenna hormuud waa ka kow hormuud telecom
mar kale isku soo noqod wanaagsan duhur wanaagsan halkaad nagala socotaan waraad yaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartes warkii duhur ayaad la socotaan qodobadii caalamka ayaan isla soo gaarnay markan ilhaan cumar oo dhowaan loo magacaabay loo doortay koongareeska ah dalkaasi mareykanka ayaa waxa ahay jawaab kulul ka bixisay eedeymo iyo hadallo dhowaan lagu soo dhoweeyey kadib doorashadeedii ilhaan cumar oo dhowaan loo doortay aqalka koongareeska dalka mareykanka ayaa jawaab kulul u dirtay siyaasiyiinta muxaafidka ah ee lagu magacaabo elon workin oo horaan oora ah cunsurinimo oo ku kusoo dhoweeyey kubiritaanka haweenadani muslimka ah ee koongareeska dalkaasi kusoo biirtay jackson oo ka mid ah siyaasiyiinta muxaafidka ah ayaa kol sii horeysay waxa ay sheegtay in aqalka koongareeska dalkaasi mareykanka uu leeyahay uu yeelan doono muuqaal ka duwan midkii lagu yaqaanay maadaama sida ay sheegtay haween muslim ah loo doortay aqalkaasi oo ay durbadiiba bilowday inay u dhaqdhaqaaqaan sida ay wax kaga bedeli lahayd xeer hoosaadka xijaabka ka xayiraya haweenka aqalka koongareeska kusoo biirida waddankaasi waxa uuna si gaar ah ilhaan cumar ugu eedeeyey inay iyadoo dabada ka riixayso in isbeddelkaasi uu ku imaado aqalka koongareeska dalkaasi mareykanka ilhaan cumar oo ka duuleysa hadalkaasi ayaa waxa ay cunsurinimo ku tilmaantay hadallada ka soo yeeray sidoo kalena waxa ay ku celcelisay in marnaba ayna doonaynin hadallada noocaasi ah haweeneydani asal ahaanteedu waxay ka soo jeedaa soomaaliya waxaana laga soo doortay degmada shanaad ee gobolka minnesota waxayna dadaal dheer ku bixisay wax ka beddelka xeeroosaadka u yaalla aqalka koongareeska ee mareykanka sidii loogu ogolan lahaa inay ku hogaanto waa inay ku soo hogaansato islamarkaana ay ku timaado islamarkaana ay soo dabalato gabar kasta oo muslimada ah xijaabkeeda islamarkaana ay xaadirayso kulamada aqalkaasi guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano warkii duhurood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartes waa naga intaa ciddii warka iyagu uu sheegay waxay dib uga daalacan kartaa beydkaaynu internetka ku leenahay ee w w dot radio cadaado dot com warka waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah jila jaamac jila tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo